daar laakhira weeye tasaddexaad daaru laakhira daarta aakhiro oo qiyaamuhu marka uu dhaco iyo inta ka dambaysa daar aakhira ayaa la yidhaahdaa saddexdaasi daaroodna mid walba axkaam gooniye ayay leedahay midna waxa weeyaan ta kale loogama qiyaas qaadan karo oo lama odhan karo dee waa isku mid waannaasu dadkiina waana isku xidhayiin axkaamtooda dhinac bay iskaga xidhantahay axkaamta daarahani daarta hore daaru dunya ah waa daaru ilaahay ugu talagalay subxaanahu wa tacaala in waxa weeyaan la shaqaysto wax lagu kasbado labadaa daaroodee dambana waxaa loogu talagalay abaalmarin in qofka laga abaalmariyo wuxuu soo shaqaystay uu soo kasbaday labadaa daaroodee hore waxa weeyaan inta uu ku jiray wuxuu uhi waannaasu dadkiina yanqasimuuna waxay u qaybsamayaan fii haadihi duur saddexdan daarood dhexdooda ee alaa saddexda ilaa alaaati aqsaami saddex qaybood bay u qaybsamayaan kullu qismin qayb kasta oo dadkaa ka midiina yanqasimu wuxuu u qaybsamaya ilaa aqsaam qaybo ayuu usii qaybsamaya wahum iyagu waxa weeye saddexdaa qaybood dadka ay u qaybsamayaan daaraha saddexdaa dhexdooda qaybta koowaad waa mu'minuun wahum mu'miniintuna qismaani waa laba qaybood qaybta labaadna waa munaafiquun wahum iyaguna waa qismaani waa laba qaybood qaybta saddexaadna waa kaafiruun waa kuwa gaala wahum iyaguna qismaani waa laba qaybood markaa sheekhu wuxuu ihi almu'minuuna mu'miniintu qismaani laba qaybood weeyaan qaybta koowaad waa saabiquun kuwa khayrka u dhereeya wahum almuqarabuun waana kuwa muqarabiinta la odhanayo kuwa la soo dhaweynaya makaanada sare leh horaanaynu u tilmaanay inay yihiin kuwa ka soo baxay waajibaadkii kana dheeraaday wixii laga reebay kuna daray inay la yimaadeen sunankii iyo nawaafishii sunnooyinkii dheeraadka aha ee waajibaadkaasi ziyaadaka ah kuwa labaad waa asxaabu ulyamiin buu yihi sheekhu wahum iyaguna alabraar waa wanaag badanayaasha waa kuwa la yimi waajibaadkii muxaramaadkii iyo waxyaabihii la iska reebeena ka dheeraaday walow yaana kuba darinba sunnayaalbee qayb saddexaadna waa jirtaa mu'miniinta ka midii soor aynu u tilmaannay oo ah aldaalimuun lianfusihim kuwa naftooda dulmiyey oo ah kuwa dayacay waajibaadkii wax ka mid ah ama ku dhacay wax ka mid a muxaramaadka munaafiqiintuna nifaaqa asalkiisu waa daahirka iyo baatinka oo iskhilaafta dusha iyo hoostoo iskhilaafta wey marka nifaaqu wuxuu noqonayaa qofkii oo islaamnimo muujisanaya iimaan oo kufriyo gaalliman ay u qarsoon tahay taasi nifaaq baa la yidhahdaa oo annifaaq lictiqaadi baa la ydhahda nifaaqa qofka caqiidada kaga dhaca waana nifaaq dee laftiisu gaalnimo ah laakiin gaalnimadii wuxuu kaga duwan yahay dee qofkii baa islaamnimo iyo iimaan muujisanaya ilaa inta laga arkaayo wax taasi burinaayana waxa uu muujisanaya lagula dhaqmaya haddii adduunyada marka la joogo axkaamtii muuminiintu yeelanaya waxaa kaloo nifaaqa looga magac dhigay qofka waxa weeyaan sameeya calaamaad iyo sifooyin ay munaafiqiintu asal u leeyihiin oo muuminiintu ay ahayd inay ka fogaadaan walow gaalnimoba yaanay ahaane say noo iman doonta beenta iyo khiyaamada iyo ballanburinta iyo alfujuur fi lkhusuuma qofka sameeye waxa weeyaan waa nifaaq laakiin nifaaq camaliya kaa la yidhaahdaayo nifaaqaasi qofka caqiidada kamuu gelin macanaa camalki iyo shaqadiibuu ka galay oo munaafiqiintiibuu xaggii camalka uga ekaaday walow caqiidadiisu yaani ahaan intii munaafiqiintabe marka munaafiqiintu waxay u qaybsamaan munaafiquun nifaaqoodu yahay ictiqaadiya waana almunaafiquuna alkhullas waa kuwa nifaaqa baraxa tiran ku sifoobay iyo almunaafiquun annifaaq alcamali kuwa nifaaqu camalka uu ka galay waana kuwa aladiina wujida fiihim khaslatun min khisaali nifaaq waa kuwa laga helay gobol ka mida gobolladii nifaaq kaafiriintuna de way qaybsamaan oo qaybo badan bay leeyihin oo tusaalahaan gaaladu waxay u qaybsamaan kufaarun asliyuun gaalo aan diintaba soo gelinba iyo kufaarun murtaduun kuwa diinta marka hore soo galay laakiin diinta ka noqday oo la odhanaya waa gaaladii noqotay weeyaan marka hore muuminiinta ah ee islaamay waxaa kale u qaybsamayaan kufaar ducaad ilaa kufrihim gaalo kufrigoo dadka ugu baaqaysa oo ugu yeedhaysa iyo kufaar hayru ducaad iyagu kufrigooda ha iska aaminsanaada laakiin dad aan aan ugu yeedhahayn qur-aankuna wuxuu tilmaamay qaybi taqsiim kaluu tilmaamay oo fii awali suurati albaqara oo ah gaalada inay u qaybsamaan gaal ismoodaya annahu calaa shay gaal ismoodaya inuu inuu wax haysto oo isla malaa waaba taxsantayba iyo gaal waxa weeyaan is-og inaanu waxba haynin oo bannaan cidlaa iyo gega cidlaa uu taagan yahay iska warhaya wuxuu ihi sheekhu intaa kadib waana inoo iman doona insha allah baabkan sheekhu mar dambu kusoo celin doona khataru shirki billaah ilaahay in wax loo shariik yeelaa khatarta ay leedahay shirkiguna se hore aynu tilmaanay macnihiisu waa musaawaat ullahi bigayri waa ilaahay in cid lala maseeyo oo la garab dhigo lala simo ayaa shirkiga meesha la doonaya ha la joogo waxaa la doonaya ha laga hadlayo mar haddii ilaahay cid lala simoba waxaa la sameeyey shirki baa la yidhaahdaa qaala allahu tacaala ilahay wuxuu uhi soo ka hadlaya khatarta shirkiga ina allaha ilaahay laa yakfiru ma dhaafo an yushraka bihi in shirki loo sameeyo oo bimacnaa qofku isagoo shirki samaynaya hadduu ku dhinto laga dhaafi maayo waa lagu ciqaabaya waayo shirkigu hadduu weliba kii weynaa u yahay naartaa lagu waarinaya weligii aanu ka soo baxahayn wayakfiru ilaahay waa dhaafa maa duuna dalika shirkiga waxaa ka sokeeyana oo dee macaasidii kale ah liman yashaa cidduu doono ayuu u dhaafaa oo qofka muslimkaee macsiyo isagoo samaynaya laakiin tawxiidku u saxsan yahay dhinta dee arrinkiisu ilaahay buu u yaallaa oo ilaahay subxaana wa tacaala bifadli waraxmati buu ugu dhaafaya hadduu doono laakiin dee cid loo dhaafi doono inagu war kama hayno waman yushrik billah ka ilaahay shariik u sameeyaa faqad iftaraa wuxuu been abuurtay iman cadiima dembi weyn ayaa uu ku dhaco weliba dee been abuurada been weynna waa sheegay ninka yidhi ilaahay baa cid kale la garab dhigi karaa ama shariik leh wa qaala tacaala ilaahay wuxuu uhi ina allaha ilaahay laa yakfiru ma dhaafo an yushraka bihi in shirki loo sameeyo wayakfiru waa dhaafaa maa duuna dalik liman yashaau cidduu doonu u dhaafaa waman yushrik billah ka ilaahay u shirki sameeyaa faqad dalla wuu hallaabay dalaalan hallow oo baciidan fog xaqii buu aada iyo aada uga fogaan ibtacada can ilxaq waa hallaabay ilaahay wuxuu ku matelay subxaana wa tacaala qof asqoobay oo meel kayna oo cidlaa oo meel allaaliyo meel ay tahay aanu garanahayn dhex galay oo dadkiisina ay u yeedhayaan dadka la sheegaya dadkii ahlu tawxiidka ahaa oo ilay war kaale hebelow xaggan u soo kac meeshii aada doonaysa xaggan inaga xigtaay waqaala allahu tacaala ilaahay wuxuu ihi laqad kafara aladiina kuwii way gaaloobeen qaaluu yidhi ina allaha huwa almasiixu ibnu maryam ilaaha la sheegayaaba waa ciise ibnu maryam kuwa yidhi way gaaloobeen waa kufaar bimacna waa gaalo wey waa kuwe kuwaas kuwa yidhi masiix ibnu maryam waa nasaarada kiristaanka wey kuwa yihi masiix ibnu maryam baa ilaahay waa madhab madaahibtooda ka mid a ilahay markaa tilmaamay inay gaaloobeen gaalo markaa waxaan ahay inaad ku tidhahdaa ma banaana sida dadka qaarkood idhahdaan waa muuminiin iyo waa ikhwaanunaa iyo hada kullaha waa abaatiil iyo turaahaat wey ilahay baa tilmaamay inay gaaloobeen bal inay mushrikiin yihiin buu ilahay subxaana wa tacaala tilmaamay wa qaala wuxuu yihi almasiixu ciisa wuxuu yihi yaa banii israa'iila reer banu israa'iilow icbud allah waar ilaahay caabuda rabbi wa rabbakum kaasoo aniga rabbiga idinkana rabbigiina manaa ciise wuxuu tilmaamay inuu marbuub makhluuq oo ilaahay u abuuray inahu man yushrik billah ka ilaahay shirki u sameeya faqad xarama allahu calayhi ljanna ilaahay jannada waa ka mamnuucay oo qof shirki samaynaya oo shirki weyn ku dhintay janno waxa weeyaan is urin maayaan waayo muumin baanu ahayn dee jannadana muuminuun baa gala wa ma'waahu hoygiisuna annaaru naar weeyi wamaa lilaalimiina kuwa aalimiinta gardaroolayaashaana uma sugnaa min ansaar wax gargaarayaali waanu gardarooday qofka dee ilaahay shirka u sameeyey meelka dhacweyna waa sameeyey cid u gargaaraysaana ma jirto maalintaa hoygiisuna waa naar jannana mamnuuc bay ka tahy waa khatar shirkiguu leeyahy shay ku feejinaya jannadii naarna hoy kaaga dhigaya khatarta uu leeyahy waa iska caddahay wa qaala tacaala ilaahay wuxuu ihi dalika arrinku waa sidaa la soo sheegay waman yucadim qofka weyneeya xurumaat illaah ilaahay xurumaadkiisa waxyaabaha ilaahay xurmada u yeelay fahuwa khayru lahu saasaa u khayr badan qofkaa cinda rabbi rabbigii agtiisa wa uxillat lakum waa laydin xalaaleeyey buu ilahay yidhi alancaam nicmoolaydii waa laydin xalaaleeyey geel iyo lood iyo adhig ilaa maa yutla calaykum shaygaa laydin akriyay laydin sheegay inuu xaaraam yahay mooyaane oo dee gooro ay xaaraam noqonayaan baa jirta waxa weeyaan markay ay baktiyaan oo kale iyo dee waxyaaba ka mida see dhiiggii dareeraayey fajtanibuu ka dheeraada arrijsa qurunkii ka dheeraada min alawthaan awthaanta ahaa wathankana waxaa la idhaahdaa wax kasta oo ilaahay sukadii la caabudayo xataa wax la taaban kara yaanu ahaana fikradba ha ahaada hadduu doonayey wathan baa la idhahdaa wax kastoo ilaahay sukadii la caabudayo la wuxuu ku tilmaamay rijs kudaafad iyo qurun ayaa rabbi uu ku tilmaamay qofku uu ku wasakoobay oo qalbigiisa iyo jasadkiisa iyo xayaatadiisuba ay noqonayso midaan nadiif ahayn wajtanibuu ilaahay ka dheeraaday buu ihi qawla zuur beenta hadalkeeda ka dheeraado been macnaa ku hadlina xunafa baail macanaa azuur halka waxaa looga jeedaa baailka qowlka baailkaa beentuna waa ka mid xunafaa lilah idinkoo ah kuwo ilaahay u toosnaaday oo baatil kasta ka soo leexday oo hayra mushrikiina bihi ilaahay aanu shirki yeelahayn haddaba waman yushrik billaah digtoonow ka ilaahay shirki u sameeyaa fakaannamaa khara waa siduu ka soo dhacay oo kale min asamaa'i samada samadaa fog nin ka soo dhacay uu ka dhigay oo fataktafuhu ayr shimbiruu hawadaasi ay ku kala goosteen aw tahwii bihi ariix ama dabayshu ay kula hoobatay fii makaanin saxiiq ay makaanin baciid meel fog oo geeri go-an markaa shirkigu waa kaas suuradiisu rasuulkuna wuu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam oo wuxuu tilmaamay addoonka haddee kaafirka mujrimkaa nafta marka laga qabto ee malaa'igtu ay qaadaan albaabkaa samada adduunyada inaan laga furahayn ee la odhanayo naftiisa halkaa ka tuura kadib aayaddan u akhriyay rasuulku calayhi salaatu wasalaam wa qaala tacaala ilaahay wuxuu yihi waid wakti xus qaala luqmaanu luqmaanu yidhi libnihi inankiisii uu ku yidhi luqmaan wuxuu ahaa nin wanaagsan inankiisi ayuu u dardaarmay dardaarankaasi oo ay ku jirtay inuu u dardaarmay inuu tawxiidka adkaysto shirkigana uu iska ilaaliyo marka waxa weeyaan waxaa taasi ay tusinaysa looga baahan yahay aabbayaasha iyo waalidku inay carruurtooda ku tarbiyadeeyaan tawxiidka iyo ilaahay keliyeyntiisa waana sida rasuulku uu samayn jiray calayhi salaatu wasalaam oo ibnu cabbaas oo inay yaroo ilmaadeer ay ahaayeen uu rasuulku ku lahaa calayhi salaatu wasalaam uu bariyay tawxiidka uu lahaa dad cid kaalmaysanaysa ilaahay qura kaalmayso waa ilmo yar haddaad cid wax weydiisanaysa ilaahay qura weydiiso ogow haddii dadka oo dhamme ay isugu kaa yimaadaan inaan waxba kaa qaadayn wax ilaahay kugu talagelay mooyaane waxbana inaanay kugu tari karin wax ilaahay kuu qoray mooyaane waa tarsiiq caqiida tawxiid fii quluubi shabiiba waxaa si fiican loogu taagaya dhidibada loogu aasaya caqiida tawxiidka qalbiga carruurta yaryar wa huwa isagoo yaciduhu inankiisii waaninaya wuxuu ku yidhi yaa bunaya inankaygow laa tushrik billah waar ilaahay shirki ha u samayn ina shirka shirkigu la dulmun cadiim waa dulmi aad iyo aad u weyn oo waa shaygiiyo meeshii ku habbooneyd meelaan ahayn la dhigay cibaadan ilaahay baa xaq u lahaa meel kale marka loo leexiyo markaa dulmi baa la sameeyey dulmi ka weyne shirki markaa ma jiro lamama odhan karo qof shirki sameeye cadaalad buu yaqaanaa minayna lahu lcadaala gaaladu cadaalad bay yaqaaneen iyo maxkamat lcadli duwali bay furteen iyo maxkamadda cadaaladii caalamka iyo iyadoo noloshoodaba ay nooga muuqatay inaanay cadaaladi ka ag dhoweyn iyo waxa ay samaynayaan in sida ay u dhaqmayaan haddana waxaaba daliil bay noogu filan ina tusiya cadaalad darradooda inay shirki sameeyeenba shirkiga cadaalad darro ka weyni maba jirtaba wa qaala tacaala ilaahay wuxu uhi walow ashrakuu hadday shirki samayn lahaayeen nebiyadaa faraha badan ee laga soo warramay la xabita canhum waxaa ka buri lahaa maa kaanuu yacmaluun waxa ay shaqaysanayeen baa ka buri lahaa nebiyada xataa haddii shirki ay samayn lahaayeen shirkiga khatartiisa markaa waxaa ka mid a inuu qofka camalkiisii wanaagsanaa uu burinayo qaala tacaala ilahay wuxu uhi walaqad uuxiya ilayka waxaa lagu waxyooday nebi maxamedo adiga wa ila aladiina kuwiina loo waxyooday min qablika adiga hor kaa horreeyey lain ashragta haddaad shirki samayso ayaa lagu waxyooday layaxbatanna waa uu buri doonaa oo waa uu buri doonaa camaluka camalkaagii wanaagsanaa walatakuunanna waxaad ka mid noqon doontaa min alkhaasiriin kuwa khasaare raasmaalkii waaye baad ka mid noqon doontaa bal iska dhaafe facbud caabud allah ilaahay oo qura oo ku noqo min ashaakiriin kuwa ilaahay u mahad noqa ilaahay nicmadaasi tawxiid ugaga jawaabo ka mid noqo oo shirkiga iska ilaali shirkigu waa qofkoo nicmadii ka mahadnaqi waayo wey marka ixbaadka ama xubuudku waa camalkoo bura waxaa yihi geela ayaa markuu dhergo geed baa jira malaa ciinka inuu yahay iyo wax kale inuu yahay mooyaane markuu daaqo uu qarxayo geelu tiibaa halkan laga cabirayo qofkii oo camal fara badan shaqaystay oo bimacnaa camal badan oo khayr fara badan buuxsaday in yaroo shirkii hadduu sameeyo xabad yar laan yaroo shirkii hadduu raaciyo camalkaasoo dhan waa ka ka waa buraya macanaa geelo waxaad doonaysaba sameeyo maalintaad ciim daaqdaa baa lagu yaaba soo mahe macanaa qofka uu wax kastaba sameeyo maalinta aad shirki samayso ayaa lagu yaabaa camalkaaga iyo shaqadaadii waxa weeyaan ay baaba'aysa oo ka kacay noqonaysa wa qaala tacaala ilaahay wuxuu yihi walaa takuunanna min almushrikiin war kuwa mushrikiinta ha ka mid noqonin ilaahay shirkiga ma ogolo wuu mamnuucay xumaanta uu leeyahay awgeed wa qaala tacaala ilaahay wuxuu ihi muniibiina ilayhi idinkoo ah kuwa ilaahay u noqonaya wattaquuh ilaahay ka baqda oo aqiimu salaata salaada ooga oo walaa takunuu ha ka mid noqonina min almushrikiin kuwa shirkiga sameeya ee tawxiidka ilaaliyo xujista wuxuu ihi walaayaatu aayaadka fii hada lbaabi baabkan isagaa ka hadlaysa oo ah khatarta shirkiga uu leeyahay kaiiratu way fara badanta axaadiidana insha allahu tacala darsiga dambeaynu ku tilmaamay wallahu aclam waxaynu kusoo jiray darsigii ku saabsanaa khatarta uu leeyahay shirkigu waxaa sheekhu uu sheegay raximah llah aayad aayaad qur-aan oo fara badan oo tusinaya khatartiisa shirkiga oo aynu nidhi macnihiisu waxa weeyaan musaawaat ullahi bikayri ilaahay oo subxaana wa tacaala cid kale lala maseeyo ama lala simo khatarta uu leeyahay waxayna tusinaya in qofka ku dhintay ilaahay subxaana wa tacaala uu sheegay inuu gelayo naarta jahannama oo weliba lagu waarinayo waxaa kaloo khatartiisayna tusinaya qofka ahlu shirkiga ah in dhiiggiisa iyo maalkiisa iyo cirdigiisa midna aanu xaaraam ahayn oo aanu macsuum ahayn oo aanu dhowrsanayn sida rasuulku yihi umirtu an uqaatila annaas xataa yashhaduu an laa ilaha ila allah wa anii rasuulu اllah waxaa lay amray buu ihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam inaan dadka la dagaalamo ilaa ay ka marakacayaan ilaah kale inaan xaq lagu caabudi karin ama lagu caabudin ilaa rabu samaawaati waalaradiin iyo inuu moxamed yahay rasuulkii ilaahay calayhi salaatu wasalaam kadalika rasuulku calayhi salaatu wasalaam marka uu diraayo saxaabada ee ay duulayaan waxau odhan jiray ukhzuu bismi illaah qaatiluu man kafara billah ilaahay magaciisa ku duula lana dagaalama kuwa ilaahay subxaana wa tacaala tawxiidkiisa ka gaaloobay waxaa markaa taasi ayna tusinaysaa jihaadka in loo sharciyeeyey waxa weeyaan si shirkiga meesha looga saaro waqaatiluuhum xataa laa takuuna fitna buu ilaahay yidhi la dagaalama ilaa aanay fitnaba dhulka ahaanin macanaa fitnadana waxaa looga jeedaa shirkiga waxaa kaloo ina tusinaya khatarta uu leeyahay shirkigu in qofka shirkigaasi ilaahay subxaana wa tacaala u sameeya ee ku dhacaa oo noqonaya qof xataa xoolaha ka liita ilaahay subxaana wa tacaala waxa uu tilmaamay kuwa mushrikiinta ee kafarada ahi inay yihiin ancaamtoo kale in hum ilaa kal ancaami bal hum adalu sabiila buu yihi rabbi subxaana wa tacaala waa xoolaha oo kale bal iskaba daaya iyaga ayaaba ka liita xooluhu waxa ay ku socdaan dariiqadii iyo jidkii rabbi subxaana wa tacaala ugu talagalay kuwaasina waa ay ka leexdeen oo waa ay garab mareen wuxuu yihi sheekhu ama laxaadiidu axaadiida miyaa ka hadlaysa khatarta uu shirkigu leeyahay fa minhaa waxaa ka mid ah can jaabir bni cabdillaahi radia allahu canhuma qaala wuxuu yihi jaabir ata nabiya sala allahu alayh wasalam rajulun nin ayaa u yimi rasuulka faqaala wuxuu yihi yaa rasuula allahi rasuulka ilaahay wma almuujibataan waa maxay labada arrimood ee wax waajibiya ee bimacnaa ama janno lagu helo ama naar lagu helaa faqaala wuxuu yihi rasuulku man maata qofka dhinta laa yushriku billahi shaya isagoo ilaahay subxaana wa tacaala waxba aanu shariik yeelayn dakhala aljanna jannada ayaa si dhabo xaqiiqa u geli doona marka taasi kama dhalanayso qofku haddii dunuub kale uu lahaa iyo xumaano kale oo shirki aan ahayn inaan naarta lasoo marin oo aan ciqaabkaasi laga soo jarin ka dhalan mayso sida adilo kaleo qur'aan ah iyo mid xadiidihiiba ayna tusisay bal qofku isagoo ahlu tawxiida haddii uu dhinto oo macaasi kale iyo dunuub kale sameeyey arrinkiisu ilaahay buu u yaallaa subxaana wa tacaala in laga caafiyo waa dhici karta waxaa kaloo dhici kara in naarta la geliyo biqadri dembi inta dembigiisa uu leegyahay dabeetana laga soo saaro naarta oo qof ahlu tawxiida naarta lagu waarin maayo waman maata qofka dhinta yushriku billahi shaya isagoo ilaahay subxaana wa tacaala u shariik yeelaya shay dakhala annaar naarta ayaa kaasina uu galaya xaqiiqatan si dhab ahaaneed shirkigii weynaa hadduu yahay ee millada lagaga baxaayey naarta ayuu gelayaa weliba gelitaan aanu dub uga soo baxayn oo ku waarayo hadduu shirkigiisu yahay shirki asqarana shirkiga yar ee inoo iman doona oo ah acmaalaan diinta lagaga bixin oo sharciguna shirki uu ku sheegay naarta ayuu gelayaa laakiin ku waari maayo akhrajahu muslim wa canhu ayda radia allahu canhu qaala wuxuu uhi samictu waxaan maqlay rasuula allahi sala allahu alayhi wasalama oo yaquul rasuulki ilaahay oo leh man laqiya allaha ka ilaahay la kulma laa yushriku bihi shaya isagoon ilaahay cidna u shariik yeelay dakhala aljanna jannada ayaa u gelayaa kaas waman laqiyahu ka la kulma yushriku bihi isagoo ilaahay cid u shariik yeelaya dakhala annaar naarta ayaa kaasina u gelaya kulankana waxaa looga jeedaa bimacnaa qofka geeridu ay soo haleesho isagoo shirki samaynaya naarta ayuu gelaya ka geeridu ay u timaado isagoo shirkiga iska ilaaliyey oo tawxiidka waxa weeyaan xoogeeyeyna jannada ayuu gelaya marka labada janno ama naar waajibiya inay yihiin tawxiidka oo janno waajibinaya iyo shirkiga oo naar waajibinaya ayaa labada xadiis ba ayna tusinaya wa can abi darda radia allahu canhu qaala wuxuu yihi qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam rasuulku wuxuu yihi laa tushrik billahi shaya ilaahay cidna ha la wadaajinin wain quicta haddii ha laguba jarjare oo waxuriqta ha laguba gube macanaa haddii xaaladaadu ay gaadho in lagu googoynayo amaba se lagu gubaayo ilaahay subxaana wa tacaala shirki ha u samayna iska ilaali oo in lagu gubo lagu googooyo ayaa dhaanta inaad ilaahay subxaana wa tacaala shirki u samayso iyadoo qofka haddii xaalatul ikraah uu gaadho la khasbo oo ikhtiyaarka laga qaado shareecadu ruqso ay u siisay inuu waxyaabo mamnuuc ahaa samayn karo haddana rasuulku calayhi salaatu wasalaam foolxumada shirkiga iyo xumaantiisa isagoo inoo caddaynaya wuxuu leeyahy ilaahay subxaana wa tacaala shirki ha u samaynin xataa haddii lagu jarjaraayo oo dab lagugu gubaayo xadiidka bukhaari baa wariyay fi ladabi almufrad wa saxaxahu shaykhu lalbani fi saxiixi aljaamic wa can abi bakrata radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay wuxuu yidhi war alaa unabbi'ukum miyaanan idinka warramahayn biakbari alkabaa'ir dembiyada waaweyn kuwa ugu waaweyn oo dunuubtu cinda ahli sunna waxay u qaybsantaa kabaa'ir iyo sakaa'ir dunuub waaweyn iyo mid yar yar taa waaweyni lafteedu waa sii kala waaweyn tahay markaa rasuulku wuxuu leeya calayhi salaatu wasalaam dembiyadaasi waaweyn kuwa ugu waaweyn miyaanan idinka warramahayn macnaa waa carab waa bandhig rasuulku arrinkaa usoo bandhigaya sababtuna waxay tahay si bal qalbigooda usoo jeestay iyo dareenkooda oo arrinka la leeyahay si fiican ay u dhegaystaan oo ay u weeleeyaan qulnaa waxaanu uhi balaa yaa rasuula allah haa rasuulkii ilaahay nooga warran qaala wuxuu uhi rasuulku al-ishraaku billah dembiyada ka ugu weyni waa ilaahay oo subxaana wa tacaala shirki loo sameeyo oo xaq iyo cibaado uu lahaa cid kale wax laga siiyo ama loo leexiyo iyo wa cuquuqu lwaalidayn labada waalid oo caaq lagu noqdo bimacnaa loo samafali waayo oo waalidinkaar qofku uu noqdo wa kadalika ilaahay subxaana wa tacaala sida halkan uu isugu xigsiiyey shirkiga iyo labada waalid oo la dhibaateeyo waxaa aayaad qur-aana sa halka rasuulku isugu xigsiiyey waxaa ilaahayna aayaad qur-aan oo isku xigsiiyey ilaahay sida cibaado kelidii xaq uu ugu leeyahay iyada labada waalid wanaagii loo sameeyay sida xaq ay ugu leeyihiin waqadaa rabbuka anlaa tacbuduu ilaa iyaahu wa bilwaalidayni ixsaana waxa uu xukumay rabbiga inaydaan caabudin isaga mooyaane cid kale iyo labada waalid inaad u samafashaan taasi marka waxay tusinaysaa marka xaqii ilaahay lagu xigsiye xaqa labada waalid xaqa labada waalid ahamiyada uu leeyahay iyo sida u weyn yahay halkanna marka shirkigii la daba dhigay labada waalid dhibaatada iyo xumaanta lagu samaynayo waxaa arrinkani uu tusinayaa xumaanta iyo foolxumada ay leedahay labada waalid oo qofku caaq uu ku noqdo wa kaana wuxuu ahaa rasuulku muttakia mid jiqilaysan ayuu ahaa bimacnaa suxulkiisa cuskaday hay-ada noocaasi in loo fadhiistaana way bannaan tahay fa jalasa waa fadhiistay rasuulku oo bimacnaa waa ka soo kacay tikaagii fa qaala wuxuu yihi alaa wa qawla zuur alaa wa qawlu zuur waar hooyaay shahaadada beenta ah shahaadatu zuur oo qofku been uu ka marakacaya iyaduna dembiyada kuwa ugu waaweyn ku jirta famaa zaala rasuulu kamuusuli yukariruhaa inuu kusoo celceliyo idhaahdo alaa wa qowlu zuur waar shahaadada iyo markhaatiga beenta ayaa isaguna dembiyada waaweyn ku jira xataa qulnaa ilaa aan nidhi laytahu sakat alla hooggiisa miyuu aamuso bimacnaa rasuulka ayaabaan u tudhnay bay le inaan u naxariisanay oo nidha hadalkanuu ku celcelinayaa wuu dhibay rawaahu albukhaari wa muslim marka xadiidkan waxa uu tusinayaa dembi qofku uu sameeyo ka ugu weynay inuu yahay shirkiga sida rasuulku calayhi salaatu wasalaam xadiid kale uu ku caddeeyey ayu dembin acdam markii la yidhi wuxuu ihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam an tajcala lilahi niddan wahuwa khalaqak dembi keebaa u weyn baa rasuulka lagu yihi su-aashaasaa la weydiiyey wuxuu ihi rasuulku dembi waxa u weyn ilaahay subxaana wa tacaala isagoo ku abuuray inaad u yeesho mid shariigoo ilaahay aada garab dhigayso marka waa akbar adunuub dembiyada kuwa ka ugu weyn weeye wa can abi hurayrata radia allahu canhu can nabiyi sala allahu alayhi wasalama qaal wuxuu ihi rasuulku ijtanibuu ka dheeraada asabca toddobada almuubiqaat ee waxalaaga marka waxyaabaha dunuubta waxalaagta toddobadan waa ka badan yihiin marka rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxaa toddobadan uu ugu sheegay imaa inay yihiin kuwa ugu waaweyn waxyaabaha waxalaaga amaba se rasuulku calayhi salaatu wasalaam waktigaasi markaa uu hadlaayey kuwa ugu faraha badanna dadku ay ku halaagsamaan inay ahaayeen qaaluu waxay yidhahdeen yaa rasuula allahi rasuulka ilaahay wamaa hunna waa maxay toddobadaasi lagu halaagsamayay samayntooda qaala wuxuu uhi rasuulku ashirku billah waa ilaahay subxaana wa tacaala shirki loo sameeyo iyo wasixru sixirka waxaa la yidhaahdo oo laftiisu qayb shirkiga ka midaha siday noo iman doonto insha allah wa qatlu nafsi naftii in la dilo weeyi allatii naftaasi oo xarama allahu ilaahay subxaana wa tacaala dilkeeda uu mamnuucay ilaa bilxaqi xaq in lagu dilaya mooyaane nafta dilkeeda la mamnuucayna waa afar nafood bay idhaahdeen culimadu waa nafsu lmuslima qofka muslimkaa naftiisa in la dila la dila oo la gooyo dhiiggiisa la daadiyo sharciga ayaa mamnuucay ilaa sharcigu arrinkaasi inuu baneeyey mooyaane markaana dee xaq baa lagu dilay iyo saddex nafood oo kaafiraah saddex nafood oo gaalo ah in la gooyaana waa mamnuuc oo la dilaa ta koowaad waxay noqonaysaa qofka gaalka ah ee dadka muslimiinta ahi ay siiyeen magangeliyada amni ay siiyeen shardina maaha muslimiinta oo dhami inay magangelyo siiyaan qof muslimiinta ka mida hadduu magangeliyo in la dilaa ma bannaana waxaa dhacday in nin gaala sida bukhaari wariniya caliy bin abi taalib uu doonay inuu dilo maalintii magaalada maka muslimiintu ay furteen dabeetana umuhani oo ahayd gabadh ka mida dumarkii mu'miniinta oo ahayd qaraabada rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo cali bin abi taalibna ay walaalahaayeen ay ninkaasi magangelyo siisay oo markaa cali uu doonay inuu u weydaarto rasuulka calayhi salaatu wasalaam markii uga soo ashkatootay rasuulku wuxuu uhi qad aamannaa man man aminti aw man ammanti yaa ummahani magangelya ayaanu siinay cidda adigu magangelya aad siisay ummahani waxaa la mid ah haddii kuwa gaalaha dadka muslimiinta ay la galaan ballan ah inay dagaalka kala joojistaan waa bannaan tahay muslimiintu haddii awood darro ay dareemaan iyo gaalada inaanay ka hortegi karin inay la galaan sulxi iyo bimacnaa xabad joojin laakiin taasi waxaa shardi u ah in wakti go-aan ay ku xidhan tahay oo la idhaahdo matalan sanad laba sannadood saddex sannadood amaba aanay wakti lahayna muslimiintu ay idhaahdaan markaanu doonno ayaanu ka baxaynaa arrinka noocaasi laakiin waan idin soo ogeysiinayna waxaana culimmadu ay yidhahdeen toban sannadood inay ka badato maahaba waktiga sulxi lala gelaya kuwa gaalada waayo haddii wakti sii daysan sulxi lala galo la yidhaahdo nabadgelyo daa'ima ayaan idinla saxeexanay oo joogto oo weligeed soconaysa taasi waxaa ka dhalanaysa tactiilu ljihaad in jihaadkii meesha laga saaro taasina waa arrin baatila waxaa markaa dadkan muslimiinta sheeganaya ay ku baaqayaan ee ay leeyihin camaliyat salaam waxa weyaan camaliyada nabadgelyada oo ay leeyihin yuhuudda ayaa lala gelayaa nabadgelyo joogtaa taasi waa arrin baatila weeyi nabadgelyo joogto weligeedba socotona lama geli karo haddii awood lagula dagaalamo la waayo waxaa la odhan karaa wakti mucayana waar waktigaasi yaynaan dagaalamin ama waxaa la odhan karaa nabadgelyaynu kala saxeexanay xaq baanaanu u leenahay waktigaanu doonayna inaanu ka baxno laakiin waan idin soo ogeysiinaynaa waktigaanu ka baxayno idin khiyaamayn mayno sidaas ayaa ahlucilmigu ay fatwoodeen sida alcallaamatu ibnu baaz raximah llah waxaan iminka socdaana salaam aha waa silaam waa bikasri siin waa cagsiga weeyi macnaa waa isdhiibitaan waxaana ka dhalanaya ha dhowtoole dadka muslimiinta ahi xataa hadday awood helaan ay la jihaadi kari waayaan kuwa kafarada ah oo la idhaahdo soo idinkii saxeexay nabadgelyada caynkaasiya waxaad khilaafteen qawaaniin umami lmutaxida markaa caalamka o dhan baa idinla dagaalamaya waana sidaa iminka haysta dawlado fara badan oo dad muslimiin ay ku nool yihiin sida masar iyo urdun iyo dawlado noocaasiya oo mar kastoo yuhuud arrinkeeda laga hadlo ay odhanayaan annagu nabadgelyaanu la saxeexanay markaa dhibaata ayuunba usoo jiida arrinta noocaasi wax wanaagase waxa weeyaan kamay dheefin marka nafta noocaasi a haddii sulxigaa lala galaa lama layn kara dee waxaa la mida saasoo kale kuwa gaalada ee jizyada laga qaada dadka muslimiinta ku hoos nool kuwaasina in la laaya ma bannaana marka saddexdaa nafood walow gaalaba ha ahaadaane in la dilo sharcigu waa mamnuucay waxaanu yihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam qofka dila qof mucaahida oo sulxi iyo nabadgelyo muslimiinta kula jira jannada waxa weeyaan urteeda heli maayo markaa gaalka la dilaya waa gaalka muxaaribka weeye ee dadka muslimiintaa dagaal kula jira kaasi weeyaan ka la dilaya gaalka hamoodin in gaalnimo un loo dilaayo haddii gaalnimo un loo dilaayo gaalada lagama yeeleen sulxi lagama yeeleen waxa weeyaan in magangelyo la siiyo lama kala reebreebeen oo lama yidhaahdeen ha dilina odayaashooda waaweyn iyo dumarkooda iyo carruurtooda lama yidhaahdeen ee gaalada waxaa loola dagaalamaya waa lisadihim can sabiili illah inay dadka diinta ilaahay ee xaqa ay ka hor istaageen arrinta loola dagaalamaya waa ta noocaasiya wa aklu riba ribada cunitaankeeda weeye ka saddexaad ee ka mid a dunuubta waaweyn in lagu halaagsamo marka cunitaankeeda waxaa looga jeedaa isticmaalkeeda haddaad gashato iyo haddaad guri ka dhisato inaad cuntay ayuunbay ka dhigantah laakiin waxaa cunitaan looga cabiray halkan leannahu cunitaanka ayaa u fara badan deh iyo wa aklu maali lyatiim agoonka oo xoolihiisa la cuno amaba se si kale loo isticmaalo dunuubta waaweyn buu ka mid yahay naarta soo jiida iyo watawalli in la jeesto yowma zaxfi maalinta ciidamadu ay isku soo gurguuranayaan oo safkii gaalada iyo safkii muslimiintu markay iska hor yimaadaan goobtii dagaalkana aad taagan tahay inaad jeesato adigu aad carartaa waa xaaraan weeye dunuubta waaweyne lagu halaagsamayaana arrinkaasi uu ka midi waayo xaaladda caynkaasi iyo dagaalku farducayn buu kugu noqonaya adiga shaksi ahaan ayaa uu kugu waajibaya waxa ilaahay uu ka soo reebay subxaana wa tacaala in xeel dagaal ay tahay mooyaane oo qofku haddii xeel dagaal awgeed furinta uu uga baxaayo ama base waxa weeyaan ciidan kaloo muslimiintu ay leeyihiin oo dhinac kala jooga uu ku biirayo arrinta noocaasi ayuunbaa u bannaynaysa inuu safkii ka baxo waxa weeyaan uu jeesto maalintaa waa xaaladaha dagaalku ama jihaadku uu fardulcaynka noqonayo marka safka la taagan yahay safkii dagaalka iyo goobtii waxaa kaloo fardulcayn uu noqonayaa haddii nimanka gaalada ahi waddan muslimiina ay kambalkiisa soo degaan oo duulimaad ay ku soo yihiin xaaladaasina fardulcayn buu noqonaya macnaha qof kastaoo muslima oo awood u leh waajib buu ku noqonayaa dagaalkaasi inuu ka qayb qaato waa inuu awood u leeyahy waayo qofka waxaanu awood u lahayn waajibba kuma ahaba ka qayb qaadashaduna way noocyo badan tahay oo waxaa dee jihaadka ka mida in lagu jihaado qofku naftiisa uu ku jihaado xoolihiisa ayaa qofku uu ku jihaadi karaa kadalika jihaadkii waxaa ka mid a bal inaad dadkaasi muslimiintaa ee gaaladu ay duulimaadka ku yihiin taageero aada u hayso oo aqalil axwaal xaaladaha ugu yar bal aad u ducaynay sidoo aada leedahay ilaahu muslimiintaasi u gargaar gaaladana waxa weeyaan jabi xaaladda saddexaad ee dagaalka uu fardulcayn noqonayaana waxay tahay marka imaamka iyo xaakimka muslimiintu dadkii dagaalka uu ugu baaqo udhahdo waan soo baxa jihaad baynu gelaynaa waida stunfirtum fanfiruu buuhi rasuulku calayh isalaatu wasalaam marka la yidhahdo waan soo baxoo jihaadka usoo baxa xaaladaasina baxa buuhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu uhi waqadfu lmuxsanaat dumarka dhowrsoon in xumaan lagu gano ee almuuminaati muuminaadka alghaafilaat waxaa lagu sheegaya moogan oo war ba aan ka haynin oo la yidhahdo way zinaystaan ama xumaan bay sameeyaan arrinka noocaasina dunuubta waaweyn buu ku jiraa rawahu lbukhaari wa muslim markaa shaahidka xadiidka ku jiraa waxa weeye shirkigu inuu yahay dembiyada waaweyn ee waxalaaga inuu ka mid yahay oo qofka aakhiradiisa iyo adduunyadiisaba ka qaribaya haddaanu ka toobadkeenin wuxuu ihi sheekhu aqsaamu shirki shirkiga qaybihiisu katiiratu way fara badanta dakartu minhaa waxaan ka sheegay khamsata cashara nawca shan iyo toban nooc baan ka sheegay marka shirkigu haddii lays yidhaahdo afraaddiisa tiriya iyo waxa weeyaan qaababka uu dhaco aad iyo aad ba u fara badana saa lama soo koobi karo oo cibaado kasta dee shirki baa ka soo hor jeeda laakiin ahlulcilmigu qaabkan sheekhu u taxay uma taxaan ee waxay idhahaan shirkigu wuxuu u qaybsamaa shirki akbara shirki weyn sida isaguba uu sheegi doono oo ah shirki diinta lagaga baxayo oo ah qofku inuu cibaadadii u leexiyo cid aan rabbi ahayn subxaana wa tacaala iyo shirki asqara oo ah qofku cibaadadii isagoo ilaahay u samaynaya ilaahay daraaddiina u samaynaya inuu raaciyo ismaqashiin ama istus saasay ahlulcilmigu u qaybiyaan ama waxaa laha shirkigu wuxuu u qaybsamaa shirki jeli ah iyo shirki khafiya shirki bimacnaa muuqda oo daahira oo qofka aan usoo dhuuman karin de isagu inuu bedheedhayo mooyaane iyo shirki khafiya oo qarsoon oo aan la dhaadahayn oo laga yaabo qofku waxa weeyaan isagoo aan dhaadahayn inuu waxa weeyaan ku dhaco sheekhu markaa qaybihi shirkiga wax ka mida ayuu tilmaamay wuxu uhi wahiya iyadu waxa weeye waa ta koowaada shirkun fi rububiya shirki qofku ilaahay subxaana wa tacaala rabbinimadiisa uu shirki geliyo wadalika kaasi waxa weeye kaan yactaqida siduu inuu aamino oo kale shaksun qofi ana hayra allahi cidaan ilaahay an yakhluqu inuu wax abuuro waa shirki ilaahay subxaana wa tacaala rabbinimadiisa ciduu ka dhexaysiiyey aw yarzuqa ama inuu wax arsaaqo aw yuxya ama inuu wax nooleeyo aw yumiit ama inuu wax dilo ilaa gayri dalik ilaa laga gaadhayo kuwa aan ku ahayn oo min sifaati rububiya ah marka hadduu qofku aamino inuu tasarufka caynkaas sida qof ama cid makhluuqa ay leedahay dee shirki buu sameeyey waana mid waaqaca kaas oo dad fara badani waxa weyaan ay sameeyaan ka labaad waa shirkun fi luluhiya in ilaahay cibaadadiisa cid lala wadaajiyo wadalika kaasi waxa weeyaan kaan yasrifa sida inuu leexiyo oo kale shaksun qofi noocan qayb oo min anwaaci alcibaada cibaadada noocyadeeda ka mida ligayri illah cid aan ilaahay inuu leexiyo kainan man kaan ciddaasi cidday doonaysaba ha noqoto ama ambiye ha noqdaan ama malaa'ig ha noqdaan ama awliye iyo saalixiin ha noqdaan ama ama ha noqdaan asnaam ashjaar iyo axjaara dhagaxaan iyo kayn kadabxi sida gawricii oo kale oo qofku cidaan ilaahay inuu u gowraco isagoo ciddaasi doonaya inuu ku weyneeyo bimacnaa wax kaga rajaynaya amabase ciddaasi ka baqanaya waana inoo iman doonaa dabxigu insha allah isagoo kala dhigdhigan iyo wa nadri nadarkii oo kale iyo waducaa baryadii iyo walxalifi dhaartiyo wagayri dalik haddii arrimahaasi cid aan ilaahay inuu u leexiyey waxay noqonaysaa shirki inuu ku sameeyey cibaadadii waana shirkigii waxa weeyaan ambiyada ilaahay subxaana wa tacala uu soo diray si ay ula dagaalamaan oo dadkana ay ugu baaqaan inay ilaahay subxaana wa tacaala cibaadada u khaalis yeelaan ka saddexaad sheekhu wuxu uhi waa shirkun fi lasmaa'i wasifaat waa shirki lagu sameeyey ilaahay magacyadiisa iyo sifaatkiisa wadalika kaasi waxa weeyaan kaan yasifa sida qofku kaan yasifa sida inuu ku sifeeyo oo uu ku tilmaamo shaksun qof bacda khalqi illaahi khalqiga ilaahay kuwa ka mida bibacdi sifaat sifaatkii qaarkood inuu ku sifeeyo ee alkhaasati billah ilaahay u gaarka ahayd ka cilmi lgayb sida waxaa maqan ogaanshihiisa oo kale maalan oo qofku hadduu idhaahdo qofkaasi wuxuu og yahay waxyaabaha maqan ee mustaqbalkee soo socda weli aan la gaadhin ama waxyaabihii tegay ee aan laynooga warramin ayaa isagu u og yahay ama looxul maxfuudka ayuu daalacdaayoo wax waliba waa loo kashifay qofkaasi wuxuu noqonayaa sifo ilaahay uu leeyahay oo ah ogaanshaha qaybkii waxa maqan inuu cid makhluuqa siiyey markaa shirka ayuu ku dhacay ilaahay magacyadiisii iyo tilmaamihiisii uu cid kale ka dhexaysiyo ama uu kala mid dhigay ilaa gayri dalik wa min sifaati rabbina subxaanahu alkhaasati bih dad fara badanna waa ku dhacaan oo dee maantaba waa mid taallo weeye oo islaamaha fooxiyo fooxisooyinkaa iyo odayaasha faalinaaya iyo kuwa xidiginaya la xidigaha ayaanu ka faalinaynaa intaaba dee dad baa aaminsan amaba se ka rumaysta sheegashada ay sheeganayaan qaybkii waxa maqan inay og yihiin oo xaq markaa ilaahay uu leeyahay ayay siiyeen shirki baanay ku dhaceen dadka noocaasi rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam waxa uu tilmaamay qofka u taga faaliye ama fooxiso ama xidigiye ama sixirooleh oo waxa uu sheeganayo ka rumaysta inuu yahay qof ka baxay diintii nebi maxamed lagu soo dejiyey oo gaaloobay bimacna wuxuu yihi sheekhu kaafaraad waa shirkun akbar waa shirkiga weyn saddexda aynu soo sheegnayba shirkiga weyn bay ka mid yihiin wa huwa shirkiga weyni waxa weeye an yactaqida inuu aamino insaanun insaan inuu aamino ana gayra allah cidaan ilaahay ahayn yakhluqu inuu wax abuuro aw yarzuqa ama inuu wax arsaaqo o u quudiyo aw yuxyi ama inuu nooleeyo cid aw yumiit ama uu dilo aw yaclamu lgayba ama inuu og yahay qaybkiiyo waxa maqan aw yatasarafu fi lkown ama caalamkan inuu isagu maamulo oo markuu doonana abaaru ka dhigay markuu doonana barwaaqo markuu doonana biyaha u qadhaadhaynayo markuu doonana macaan uu ka dhigayo arrimahaas waxaan ugu tusaalaynayaa dad fara badanoo dadkeenu awliye iyo saalixiin ay u haystaan ayaa sheegtay inay tasarufka iyo maamulka noocaas iyo caalamka ay ku leeyihiin oo odhanaya haddii aydan keenin boqol awr ama boqol wan ama boqol orgi iyo intaasi oo lacaga sanadkan abaar baan idinku sallidayna muxuu sheeganaya awood ilaahay subxaana wa tacala uu leeyahy qofkaas sheeganaya markaasaa dadna ay ka rumaysanayaan inay ictiqaadiyaan awooddaasi inuu leeyahy waxaa ka dhacday beledkeennan in waxa weeya ragga khuraafiyiinta ee ahlu shirkiga ahi ay sheegtaan inay dooxiyada qaarko qaarkood iyagu ay qadhaadheeyeen dooxiyo biyuhu ay mari jireen dadku ay ka cabbi jireen oo biyahoodu ay qadhaadhaadeen inay yidhaahdeen annaga ayaa qadhaadhaynay waayo magaaladaasi heblaaye dooxa ku taalla way naga fallaagowday oo dariiqadeedii bay mari weyday haddii waxa ay ka soo noqdaan oo ay noo soo toobad keenaanna waanu macaanaynaa sidoodii baanu ku celinayna macanaa ilaahnima ayaa qofkaas uu sheeganaya iyo caalamkan inuu isagu waxa weeyaan uu maamulo oo uu ku tasarufo qofka aamino qofkaasi inuu awooddaa leeyahay shirki weyn qof ku dhacay buu noqonaya oo an yasrifa ama inuu leexiyo insaanu noocan nooco min anwaaci alcibaada cibaada noocyadeeda ka mida ligayr illah cid aan ilahayna u leexiyo ka rukuuc sa rukuucda cid aan ilahayna u rukuuco tacabudan isagoo bimacnaa arrinka noocaasi cibaado u ka yahay iyo wasujuud sujuud iyo wadabxi iyo wanadr iyo waducaa kadalika waxaa la mida waxa weeyaan tawaafka oo iminka ay dhacdo waxa weeyaan in dadka qaarkood loo rukuuco ama loo foorarsado xabaalaha qaarkoodna in lagu dawaafo waa cibaado weyn wa huwa arrinka noocani mukhrijun min almilla qofkii ku dhacay waa mid diinta ka saaraya weeye qofka arrimaha noocaas iyo aamina amabase waxa weeyaan sameeya sida nusuustu ay ku caddahay oo wax shakiina haba yaraatee aanu ku jirin islaamnimo iyo arrimaha noocaasi ina haba yaraatee ma kulmi karaan labada mid un baa meesha joogaya wuxuu ihi sheekhu shirkun asqar weeye ka shanaad shirki yar wahuwa isagu katiir waa fara badanye mithlu lxalifi waa sida dhaarta qofku bigayr illah cid aan ilaahayn uu ku dhaarto min gayri tacdiimin ciddaa isagoon weynaynahayn qofka muslimka uma banaano cid aan ilaahayn inuu ku dhaarto man kaana xaalifan falyaxlif billah buu ihi rasuulku alayh salaatu wasalaam oo liyasmut waa ninka dhaaranaya ilaahay ha ku dhaarto ama ha iska aamuso afkiisa ha haysto waayo ciddan lagu dhaaranayo macnaheedu waxa weyaan in la weynaynayo weynayntaasina waxaa xaq u leh rabbi subxaana wa tacaala waxda ilahay oo qura ayaa xaq u leh laakiin qofku hadduu ku dhaarto cid aan ilaahay ahayn isagoo ciddaasi aan weyneynahayn weynaynta ilaahay oo kale ama mid ka sarraysaba shirkigu ku dhacay shirki asqaraa la odhanaya hadduu ciddaa weynaynayo weynayntii rabbi lamid ama mid ka sarraysana shirkigii weynaayo millada lagaga baxayo shirkigiisu noqonaya iyo wa qawli maa shaa allah wa fulaan qowlka qofku idhaahdo waxa ilaahay iyo hebel ay doonaan saa uu isugu cadfo qof waxaa arrinku noqon doonaa sida ilaahay iyo hebel ay doonaan waa shirki hadalka noocaasi inaad ilaahay iyo cid kale sidaasi aad isu garab dhigto ilaahay iyo hebel waa inaad tidhaahdo waxa ilaahay uu doono kadibna hebel uu doono waayo doonista ilahay wa subxaana wa tacaala iska leh doonista addoomuhuna waxa ay hoos imanaysaa oo ay ka amar qaadanaysaa ilahay subxana wa tacaala doonistiisa waa min waxaa ka mid ah shirkiga yar ariyaa istuskaa ka mida oo ah macnaheedu qofku inuu camal wanaagsan sameeyo ilahay daraaddii marka hore uu samaynayo laakiin uu yaro qurxinaayo si loo arko iyo wasumca ismaqashiinta hadal buu qofku odhanayaa fiican hadalkaasi waxaa ku jirta inuu qurxinaayo si loo maqlo oo loo ammaano wa huwa shirkiga yari hayru mukhrijin min almilla qofku waa midaan millada ka saarahayn walaakin hase yeeshee tajibu waxaa waajiba atawbatu minhu in laga towbad keeno wa huwa isagu min akbari alkabaa'ir dembiyada waaweyn kuwa ugu waaweyn buu ku jira bacda shirki lakbar buu imanaya shirkiga weyn ayaa dabadi uu imanaya xagga weynida can jundub ibni cabdillaahi ibnu sufyaan radia allahu canhu qaala wuxuu yihi qaala rasuulu llahi sala allahu alay wasalam rasuulka ilaahay wuxuu yidhi man samaca qofka ismaqashiyo cid samaca allahu bihi ilaahay baa subxaana wa tacaala maqashinaya bimacnaa macnuu wuxuu dhici karaa in looga jeedo ilaahay baa subxaana wa tacaala arrinka noocaasiye uu doonay waa in la maqlo oo la ammaano bimacnaa u suurto gelinaya si waxa weeyaan u fitnoobo ama wuxuu macnuu noqon karaa ilaahi ba subxaana wa tacaala qofkaasi fadeexadaynaya waman yuraa'i qofka istusana oo cibaadadii khayrka u sameeya si loo arkana yuraa'i allaahu bihi ilaahay baa subxaana wa tacaala isagana muujinaya rawahu lbukhaari wa muslim shirkun khafiyun wayaan buuri sheekhu ka lixaad shirki qarsoon wa huwa isagu waxa weeye an yacmala nin an yacmala rajulu ninku inuu sameeyo camalkii wanaagsanaa limakaani rajul meesha ninku uu ka taagan yahay awgeed buu u samaynaya oo ninkiiba salaad buu gelaya deetana wuxuu arkayaa nin halkaa soo fadhiya fadhiga ninkaasi halkaa uu soo fadhiyaa waxa uu ku kalifayaa inuu salaadaasi dheereeyo ama uu qurxiyo ama sawdka uu hagaajiyo si loo arko waxa weeyaan loo maqlo waa nooc shirkiga ka mida wa huwa isagoo alriyaa weeyaan aydan istuska ayaa uu ka mid yahay wa huwa isagu kamaa calimta sidaad ogaatay hayru mukhrijin min almilla walaakina se tajibu tawbatu min in laga toobadkeena ayaa waajiba lakiin qofku hadduu camalkaba u samaynayo ha lagu arko ama ha lagu maqlo taasi waa shirki weyn laakiin hadduu camalka ilaahay daraaddi u samaynayo laakiin uu u toostoosinayo u qurqurxinayo ha lagu arko ama ha lagu maqlo markaas ayaa shirki asqara u noqonaya oo isaga laftiisu daan musqara ahayn oo waxa weeyaan arrinkiisu uu weyn yahay can abi saciid alkhudri radia allahu canhu qaala wuxuu yihi qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay wuxuu yihi ashirku alkhafiyu shirkiga qarsooni an yacmala arajulu ninku waa inuu camal qabto limakaani rajul ninku meesha uu ka taagan yahay awgeed rawahu ibnu maaja waxasanahu alalbani wuxuu yihi sheekhu washirku lkhafiyu shirkiga qarsooni qad yakuunu inuu ahadaa la arka akbara mid weyn waqad yakuunu waxaa dhici karta inuu ahaada asqara mid yar bixasabi nowci shirki shirkiga noociisa ayay ku xidhan tahay alladii kaasoo waqaca fihi linsaan insaanku uu ku dhacay marka shirkiga rasuulku wuxuu ku tilmaamay calayhi salaatu wasalaam inuu ka qarsooni badan yahay kana soo dhuumasho badan yahay quraanjada wakti mugdiya ku dul socotaa dhagax sallaxa oo siman oo waxbaan laga arkahay saasuu usoo dhuuntaa sida awgeed baa rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu odhan jiray ilaahayo waxaan kaa magan gelayaa inaan shirki kuu yeelo ama kuu sameeyo anigoo og waxaanan ilaahu dembi dhaaf kaa weydiisanayaa inaan shirki sameeyo anigoo waxa weeyaan aan ogeyn in badan bay dhacdaa dadka inay ka dhacaan hadallo iyagu shirki aanay uga jeedin laakiin shirki ah macanaa waa shirkigao qofka usoo dhuunta wey markaa qofka ma odhan karo aanu muslim baabaan ahaye shirki xaggee buu iisoo maraya saas ayaa shirkiga dhuumashadiisu ay u fara badanta waxaa dhacda hadallo fara badan in lagu hadlo wala waxaa kugu filan tusaale yar baan ku siinayaa in badan waxaa dhacda khaasatan dumarkeen oo kale marka wax yar ay arkaan oo la yaab geliya amaba si ay ka xanaaqaan amaba ay ka baqdaan inay yidhaahdaan alla hooyoy ama alla aaboy oo hadal qofku aanu islahayn waa shirki isle waa hadal iska caadiya una malayn maayo qofkaasi inuu shirki sameeyey laakiin waa shirki khafiya qofka usoo dhuumanaya macnaheedu waa maxay markuu qofku leeyahy alla aaboy ama alla hooyoy manaa istiqaafaan kaa dalbaya wey gurmad iyo gargaar baan kaa dalbaya waxaa laga yaabaa qofkaasi inuu yahay qof dhintay oo qabri ku jira uu u yeedhanayo uu leeyahay dhibka wax igala qabo amaba se inuu yahay qof aan la jooginba oo hawshaasi aan la ogeyn labada ti ay noqotobana dee waa shirki markaa bal u fiirsa waxa weya shirkiga qarsoonidiisa iyo waxa weeyaan khatartiisa waxaa laga yaabaa qofku isagoo isle cibaadayso ilaahay u dhowow inuu shirkigu waxa weeyaan usoo dhuunto oo dadkan aynu aragnay dadka xabaalaha ku jira le waxbaan u qalaya ilaahay iyo sheekh hebel baa neefka u gowracay leh dee in fara badanoo kamida shirki sameeya isma laha millada iyo diinta ka baxana isma laha ee waxaaba isleeyihin ba ilaahay u dhawaada laakiin waa usoo dhuumanaya shirkigu kadalika qofkan qabriga ku dawaafayo weyne inuu weynanayo qofka qabriga ku jira awgeed dee waa cibaado waxaanu samaynaya ismana laha baa laga yaabaa qofkaasi diinta ka baxay waxaaba isleeyahay diinta xejiso oo adkayso ilaahay u dhawow markaa shirkiga dhuumashadiisu aad bay u fara badanta xadar iyo digtooni fara badan baa markaa loo baahanya wuxuu yihi sheekhu ka toddobaad waa shirkun ictiqaadiyun shirki qofka caqiidada ka gala shirkiga qofka caqiidada ka gelaya sida horeba sheekhu uusoo sheegay waa kii weynaa-u qaybahan oo dhan sheekhu wuu taxayo waa la isku celcelin karaa waxay isugu noqonayaan waa shirku lakbar iyo ashirku lasqar oo isagu ashirku lakbar shirkiga weyn weeyaan shirkiga ictiqaadiga almukhrij min almilla qofka diinta ka saaraya walciyaadu billah ilahay baynu ka magangelna inuu diinta dub uga noqonay wa huwa isagu waxa weeyaan yactaqida inuu aamino insaanu ana hayra allahi cid aan ilahay ayn yakhluqu inuu wax abuuro aw yarzuqu ama uu arzaaqo aw yuxyi ama uu nooleyo aw yumiit ama uu dilo xayaatada iyo imaatada waxaa soo gudagelaya dee qofku inuu aamino cid aan ilaahayn inay carruur bixin karto waa shirki wey amaba inuu aamino cid aan ilaahayn subxaana wa tacaala inay qof qaadi karto oo carruur aad haystay ay kaa qaadi karaan aw yaclamu alhayb ama qeybka inuu og yahay inuu aamino oo yatasaraf fi lcown ama caalamka inuu ku tasarufo sida ay yidhaahdaan waxa weeyaan in badan oo suufiyada ka midi aqtaab baa jira kuwa tiirara oo caalamkan waxa weeyaan maamula oo waxa weeyaan awliya oo maalinta arbacadana way kulmaan oo shir bay yeeshaan hada kullu waa shirki wey cid aan ilaahay ahayn subxaana wa tacala oo caalamkan maamushaa ma jirto awliyana ma maamusho ambiyana ma maamusho malaa'igina ma maamusho ilahay baa maamula subxaana wa tacaala aw an yus aw an yasrifa ama inuu leexiyo insaanu noocan nooco min anwaaci alcibaada ka mida ligayr illahi uu leexiyo karukuuci sida rukuuc iyo wasujuud sujuud iyo wadabxi gawrac iyo wanadr iyo waducaa baryada ilaa gayri dalik ka sideeda waa shirkun camaliyin buu yihi camaliyun wahuwa isagu kullu camalin waa camal kasta oo xakama calayhi sharcu lislaami sharciga islaamku uu ku xukumay bishirki shirki inuu yahay kadabxi ligayri illah sida ilahay cid aan ahayn in wax loo gowraco iyo wanadri ligayri illah cid aan ilahayn in loo nadro iyo wagayri dalik wahuwa akbar kaasi waa mid weyn oo mid weyn buu noqdaa wa asqar mid yarna waa noqdaa bixasabi nawcihi noociisay ku xidhanta fadabxu gawraca ligayr illah cid aan ilahayn wax loo gowracayo maalan jinkooda kale loo gowracayo oo islaamihii waxa weeyaan la odhanayo qurumaad leedihiina sanadkiiba hal mar iscuudiya bimacnaa qurumaha laaluusha weeyaan qurumuhuna waa maxay dee waa jin halkii hadalka la caddayn lahaa la odhan lahaa jinka sanadkiiba hal mar iska laaluusha ayaa hadalkii la dadoo la maldaho markaasaa la yidhi quruumaha sanadkiiba hal mar iska cuudiya ayaa la yidhi si hadalka waxa weeyaan loo qurxiyo oo aan u fool xumaan laakiin dee qurxintaasi guud hadalka waxba ka tari mayso xaqiiqadunbuu tegaya alfaada iyo ereyadu xaqiiqada waxba kama bedelaan waa shirkoonu neefka la gawracayo maalinta ayaa loo gawracaya jinkaa islaanta ku jiraa loo gawracaya hada waxyaaba fara badan oo kale oo kadalika la sameynayo sidaa awgeed baa loo samaynaya sidaasoo kale waxaa la mida xoolahan qubuuraha la dulgeenayo la leeyahay awliyada ayaanu u qalaynaa amaba se nebiga ayaanu u qalaynaa la leeyahay oo dee ma odhan kartid sadaqad baan u bixinaya maxaad isu tihin horta kuwan ad le sadaqad baan u bixinaya ma gaaraysa horta sadaqad adigu aad bixisaa hooyada inaad u ducaysaa waa gaarhaysaa laakiin sadaqadaad u bixiysa horta ma gaarhaysaa dee maxaad isu tihin ma banaanta se nabiga alayh salaatu wasala sadaqad baan u bixinaya isagoo nool baabao nabiga aanu sadaqad qaadan jirin waa loo gawracayaa baa la leeyahy awliyadaa loo qalayaa neefka oo haddii loo qali waayo maxaa dhacaya waxaa dhacaya dhibaata inugu dhacaysa oo xoolahaynu sanadkaa waxaa hulubuhu ugu dhacay amabase waxa weeyaan daratadu ay ugu dhacday waa sheekh hebel baynu wankiisii qali weynay baa la leeyahy maanaa sheekh hebel baa hulubaha iyo daratada keenay marka ciddaa xanuunada kale lamida waa tusaalown sanadka waxaanu la barwaaqown ee bashbashka iyo barwaaqada aynu u gallayna dee waa sheekh hebel baynu qallay xoolihii waxa weeyaan waynugu lahaa marka macnaheedu waa maxay maxaa keenay waxaan in la qalo sheekhaa laga rajaynayaa barwaaqo iyo caafimaad laga doonaya in la qali waayo laga tegi waayona maxaa keenay dee sheekhaa laga baqanaya laleeyahay abaar iyo xanuuno iyo inkaaro inugu sallidaya isagu markaa inuu wax maamulo ayaa la aaminsanya waxaan usoo taagnaa dad reermihi oo dadkeena ka mid ah waxa weeyaan neef bay ayay qoorta wax kaga xidhiidhaheen sheekh hebel baa leh markaasaa neefkiiba haddana hungureeyeenay is yidhaahdeen waxa weeyaan iib geeya markay gurigii ka saareen bay laba waraabay mid yar iyo mid weyn baa ka hor yimi oo neefkii laga dhaqaajin kari waayo markaasaa waxay leeyihiin labadan waraabe ka weynina waa waa sheekh isxaaq ka yarina waa waa sheekh kaloo sokeeyo iyaga dhalay maanaa ha aamina in awliyadu waraabayaan soo noqonayaan haddii xoolo loo qali waayo waxay isleeyihin baa laga yaaba awniyada way xu taraysaa bal way caayaan in awniyada lagu sheego waraabayaal waraabe weliba dadka boobaya xoolahoodii xoog kaga qaadaya de ila awniyadu xoolaha dadka lama lehe qofkani xoolahan isaga ayaa iska leh waacay qofkaasi awniyadu uu caaya waxba umuu tarin meel ka dhac weyn weeyaan laakiin waxaan tusaaleahaan uga jeedaa in xoolahan la qalayo iyo sheekheba loo xidhayo iyo inay caqiida ka dambayso oo aanay ahayn un sadaqayso qofka waxaanu sadaqadaysanayo oo caqiiday ka dambaysa ay tahay qofkan inuu aaminsan yahay haddii uu qali waayo in waxa weeyaan dhibaata ay ku dhacayso oo xagga sheekha xabaasha ku jira ay kaga imanayso hadduu qalanayo inuu wanaag la kulmaayo xagga sheekhan laftiisa kaga imanaya wuxuu yihi sheekhu iyo wa tacliiqu alxuruus lulitaanka qardhaasihii la lulayo ayaa ka mida shirkiga noocana in ictaqada fiiha hadduu qofku ka aamino addura wannafca inay dhib celiso waxna ay tarto min duuni illahi ilaahay sokadin fawa akbar waa shirki weyn wey qardhaasahan laga lulaayo waxa weeyaan dadka way inoo iman doontaa insha allahu tacaala laakiin xataa hadduu qur'aan ku qoran yahay qur'aan oo aada aaminto inay iyadu wax tarayso oo ay nafci keenayso ilaahay sokadii amabase dhib ay celinayso o ay riixayso de shirki bay noqonaa taa shaki kuma jiro xataa